habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawiyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa salaasa bisha sebtembar ee sanadka waa toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid a barnaamijkii galka baadhista oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda xanuunka h i v aidiska ee soomaaliya dadka guud oo h i v ga soomaaliya la nool inay yihiin waxaa annaga daawo noo qaadato qof oo aan hebel iyo hebel dhihi karno daawo qaadato aniga magaceyga maxamed waaye aniga xanuunkan h i v ga waxaan la noolahay muddo labaatan iyo shan sano ah sanadka labaatan iyo lixaadan galaaya xanuunka ama kale igu sheegay muddo laba sano kadibba daawada hore ka bilaabay oo waxaan joogay east african joogay oo aan daawada sida ugu dhaqsiyaha badan aan ka bilaabay
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan jabuuti oo ku celisay in ay dekeed u yabooday etoobiya si xal looga helo muranka soomaaliya iyo etoobiya ka dhexeeya Ce que nous avons proposé aux Éthiopiens, ce n'est pas de vendre le port de Tajora. Il n'a jamais été question de céder.
waxaan u bandhignay itoobiyaanka ma ahayn inaannu ka iibinno dekedda tajoora arrintu marnaba ma aha iibinta ama ka tanaasulidda dekedda tajoora waxaa jira tusaale cad oo inoo muuqda barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dowladda jamhuuriyadda jabuuti ayaa mar kale isniinta sheegtay in ay ugu baaqday etoobiya heshiis deked wadaag ah tallaabadaasi oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisada ka dhexaloosan dalalka geeska afrika etoobiya iyo soomaaliya xiriirka muqdisho iyo adis ababa ayaa aada u xumaaday markii etoobiya ay bishii januari heshiis muran badan dhaliyey oo dhinaca badda ah ay la gashay somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku yaboohday in dekeda tajoora ay si wadajir ah u maamulaan etoobiya iyo jabuuti balse waxa uu beeniyey in ay qorsheynayaan in gebi ahaanba ay u gacangeliyaan dekedaasi dalka etoobiya wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in salaasada maanta ah israa'iil ay gantaal ku garaaceen goob xarun u ah arrimaha samafalka oo ku taala koonfurta marinka khaza halkaasi oo ay ku geeriyoodeen sagaaliyo toban qof ayna ku dhaawacmeen lixdan kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in dadka samatabixinta ah aanay u suuroobin inay gaaraan goobtaasi qaar ka mid a dadka dhintay ayaa ka hoos duugmay bacahad iyo burburka guryaha hoostooda dhimashadan ayaa ka yar tii hore ay u sheegeen saraakiisha amniga gudaha oo hore u sheegay in ilaa afartan qof ay gaarayso dhimashadu milatariga israa'iil ayaa ku doodaya in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay iyagoo ku eedeeya xamaas in ay ka howlgalaan goobaha ama xeryaha samafalka ugu yaraan sideed iyo konton qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen halka afartan kalena la la-ayay kadib markii duufaan loogu magacdaray yaagii ay garaacday waqooyiga dalka vietnam saraakiisha waaxda maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay in khasaaraha intiisa badan ay sababeen fatahaadda iyo dhul ku go-ay oo sababay roob iyo dabaylo joogto ah duufaanta ayaa bilaabatay sabtidii waxaana xoogeedu uu ku dhacay xeebaha waqooyi bari ee vietnam iyagoo curyaamiyey dhulka warshadaha ah ee caanka ah saraakiisha ayaa sheegay in dadka ku dhaawacmay ay kor u dhaafayaan ku dhowaad toddoba boqol iyo konton qof intaasna dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii caalamka halka dhegeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga e v o a wararka ka imanaya gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in magaalooyinka gobolka qaarkood laga dareemay dhaqdhaqaaqyo ay sameynayaan ciidamada etoobiya xilli weli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa maanta waxa ay ciidamadan etoobiya ay la wareegeen ammaanka garoomada diyaaradaha ee degmooyinka gobolka gado mana jiraan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo ka hadlay arrimahaasi faahfaahinta warkaasi kismaayo waxaa kasoo diray wariyaha v o eda aadan kismaayo ciidamadan ka tirsan midooda afrika ee amisom ee dowladda etoobiya ee gacanta ku haya degmooyin dhowra oo ka tirsan gobolka gado ayaa maantay waxaa wararka ka imaanaya gobolkaasi ay sheegayaan in ciidamadaasi ay la wareegeen inta badan garoomada degmooyinka qaar ee gobolka gado gaar ahaan degmooyinkii horey ay ugu sugnaayeen horey waxa ay gacanta ugu hayeen degmada baardheere garoonkeeda oo ay saldhig militari ku lahaayeen iyagoo sidoo kale gacanta horey ugu hayay garoonka diyaaradaha ee degmada garbaharey ee gobolka gado xarunta u ahay sidoo kale ciidamada etoobiya waxa ay ku sugnaayeen oo ay horey gacanta ugu hayeen degmada doolow ee gobolka gado iyadoona maanta ay si rasmi ahay ula wareegeen garoonka diyaaradaha ee degmada luuq ee gobolka gado oo horey aanay gacanta ugu haynin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gado oo v o a la xiriirtay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan la wareegidda ciidamada etoobiya garoommada gobolkaasi gado ku yaalay kuwaas oo ay qaarkood horey u maamuli jireen waxaana haatan ciidamo dheeraada ay geeyeen garoonka degmada luuq ee gobolka gado oo horey aanay ugu sugnayn ma jirto mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo ilaayo hadda ka hadlay arrimahaasi waxaana arrintan ay ku soo beegmaysaa wakhti ay dowladda etoobiya iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ay isku hayeen khilaaf la xiriira heshiiskii etoobiya ay la gaartay somalilan ee arrimaha badda waxaana sidoo kale arrintan ay ku soo beegmaysaa wakhti ay dowladda soomaaliya ay iskaashi dhanka ammaanka ahi ee la saxiixatay dowladda masar oo ay horey isku hayeen dowladda etoobiya ilaa iyo haddana ma jirto mas-uul ka tirsan dowladda soomaaliya oo arrintan ka hadlay mas-uuliyiinta gobolka gado oo qadka telefoonka aanu kula xiriirnay ayaa dhankoodu faahfaahin ka bixin sababta keentay in ciidamada etoobiya ay la wareegaan garoomada ku yaala degmooyinka gobolka gado oo qaarkood ay horey u maamulayeen aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhinaca kalena dowladda jabuuti ayaa mar kale isniintii shalay sheegtay in ay u yaboohday xukuumadda etoobiya heshiis dekad wadaag ah tallaabadaasi oo lagu doonayo in lagu qabuujiyo xiisadda ka dhex aloosan dalalka geeska afrika etoobiya iyo soomaaliya warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haysaa falastiin axmed iimaan wasiirka arrimaha dibadda jabuuti ayaa hore u sheegay in tallaabadan ay jabuuti ku doonayso in lagu qaboojiyo xiisada ka dhex taagan soomaaliya iyo etoobiya oo isku haysta isfahamkii dhinaca badda ee muranka dhaliyey ee etoobiya ay la gashay somalilan maxamuud cali yuusuf wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti ayaa sheegay inay muhiim u tahay jabuuti oo dhaqaalaheedu uu ku tiirsan yahay ganacsiga caalamiga ah iyo maraakiibta in ay haysato ganacsiga etoobiya oo aanu uga leexan dekadaha kale ee gobolka sida casab iyo dekada berbere ee somalilan wasiirka arrimaha dibadda jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa warbaahinta jabuuti ee r t d u sheegay in dowladiisu ay ku yaboohayso in dekada dejore ay si wada jir ah u maamulaan etoobiya balse waxa uu beeniyey in ay qorsheynayaan inay gebi ahaanba u gacan gelinayaan etoobiya
Ce que nous avons proposé aux Éthiopiens, ce n'est pas de vendre le port de Tajora. Il n'a jamais été question de céder.
waxaan u bandhignay etoobiyaanka ma ahayn inaannu ka iibinno dekada tajoora arrintu marnaba ma aha iibinta ama ka tanaasulidda dekada tajoora waxaa jira tusaale cad oo inoo muuqda tusaalahaasi oo ah shirkadda tareenka ee isku xidha labada dal shirkaddan oo ay labada damba shuraako ku yihiin haddii aynu eegno faa'iidada jabuuti ugu jirtaa waa in ay sii haysato macaamiisheeda haddii runtaan isku sheegno berri waxaa la furi karaa dekadda casab dabcan qayb ka mid a macaamiishu halkaas ayaa laga yaabaa inay u wareegaan qaar kale waxaa suurtagal ah inay u wareegaan somalilan marka sida aan kusii haysan karno macaamiisheenna etoobiya waa inaannu afkaar cusub iyo hanaan cusub la nimaadno dekada dajoora ayaa waxaa dhismaheeda uu ku kacay lixdan milyan islamarkaana waxaa la furay sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobanka waxayna ku dhegan tahay gacanka cadmeed iyo weliba badda cas taasoo ka mid ah marinada ugu waaweyn caalamka ee ganacsiga badda dhinaca kale safiirka jabuuti ee maraykanka maxamed siyaad ducaale ayaa v o eda u sheegay in uu waa maxamed siciid ducaale ayaa u sheegay in v o eda inuu rajaynayo in dekada ay jabuuti usoo bandhigta ethoobiya ay xalin doonto muranka ka dhashay heshiiskii ethoobiya iyo somalilan
waxaa la soo jeedinayaa waa waddo ama qaab lagu xalinayo xiisadaha u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya etoobiya waxay doonaysaa marinbadeed laakiin soomaaliya waxay leedahay ma heli kartid haddii aad rabto marin dowladda soomaaliya ayaa ah keliya cidda sharciga u leh inay ogolaato arrintaasi somalilan ma aha dal la aqoonsan yahay sidaas darteed soo jeedintayadu waxay dabooli doontaa baahiyaha iyo danaha muhiimka ee etoobiya waxayna ka caawin doontaa in la xaliyo xiisadda uu kiciyey heshiiska is-afgaradka ah ee muranka dhaliyey waana rajada iyada waxaanu etoobiya la leenahay iskaashi ganacsi oo aad u wanaagsan oo heerkiisu aad u sarreeyo dowladda ethoobiya ayaan ilaa iyo hadda si rasmi ah uga jawaabin yabooha jabuuti ah in etoobiya ay isticmaasho dekedda gobolka tajoora
aad ay umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii galka baarista waxaa nala socodsiinaya jacfar kuukay
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka galka baarista toddobaadkanna waxaad ku dhegaysanaysaan warbixin u daadegaysa arrin muhiima oo si toosa amaba dadban saamayn ugu leh dad fara badan oo soomaali ah waa xanuunka h i v aidis waxaannu diradda saari doonnaa tirakoobkii ugu dambeeyey dadka uu sida aadkaa u saameeyey takoorka ay la kulmaan dadka uu haleelay fayraska h i v iyo weliba halganka qarsoon ee ay ku jiraan dadka caanka ah ee xanuunka la nool ku soo dhowaada barnaamijka galka baarista soomaaliya oo dhan barkii hore ee sannadkan waxaa baaris dhinaca h i v-ga ah maray dad ku dhow rubuc milyoon kuwaasoo u badan haween uur leh amaba foolanaya doctor sacdiye cabdisamed cabdilaahi waa maareeyaha mashruuca h i v-ga ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya from january to june sanadkan waxaa h i v laga baaray dad dhan waxaa ka mid ah oo ah haween uur leh oo ama ayagoo u imaadeen adeega uurka la xiriira inay imaadaan ama dhalitaan soo raadsaday dadkaas haweenkaas uurkale marka la fiiriya waxaa h i v positiveka ahayd keliya siddeetan iyo lix qof siddeetan iyo lix qof haddii aa u qaybisid hadda tiradii aan kuu soo sheegay waaba ka yar tahay boqolkiiba eber dhibic hal waxay noqonaya wax lamid ah boqolkiiba eber eber dhibic shan marka loo eego xogtii ugu dambeysay ee wasaaradda caafimaadka dadaalada baaritaanada ayaa ah kuwa la taaban karo laakiin weli waxay wajahayaan caqabado fara badan waxaa soomaaliya ku sugan ku dhowaad siddeed kun oo qof oo la xaqiijiyey in ay qabaan h i v dadkaasi waxaa ka mid ah in ka badan afar kun oo si joogto ah dawooyinka u qaataa soo qiyaasta waxay noo sheegaysaa in ay tahay dadka guud oo h i v-ga soomaaliya la nool inay yihiin toddoba kun toddoba boqol afartan iyo lix waxaa annaga daawo noo qaadato afar kun toddoba boqol toddobaatan iyo shan qof oo aan hebel iyo hebel dhigi karno daawo qaadato markay dhammaanayso juun sanadkan labada kun labaatan iyo afarta oo u dhiganta macnaheeda dadka h i v-ga qabo marka loo fiiriyo dadka daawada ka qaato waa boqolkiiba lixdan iyo laba ka mid ah daawoay qaataan dhinacyada qaar ayaa rumaysan in dadka xanuunka qaba ee soomaaliya ku sugan ay tiradoodu intaas aad uga badan tahay waxaa jira dad xanuunka qaba oo qurbaha iyo dalalka deriska ka soo laabta oo aan la ogeyn waxaa sidoo kale jira kuwa aan goobaha baarista tegin tusaale waddamada soomaaliya deriska la'a waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee xanuunkani faraha ba'an uu ku hayo marka loo eego afrika xuduudaha soomaaliyana waa ay ballaqan yihiin warbixin ay dhowaan soo saartay waaxda caafimaadka ee ismaamulka wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa argagax ku abuurtay dadka deegaankaasi warbixinta ayaa sheegaysa in dadka uu soo ridanayo h i v idis ay gobolka soomaalida kenya kor u sii kacayso halka gobollada kale ee dalkaasina ay tiradu hoosu socoto waa kan yuusuf dacar oo ah iskuduwaha waaxda la tacaalidda iyo ka hortagga h i v idis ee ismaamulka wajeer h i v-ga waxaad moodaa in kawntiyaalka northistan ay kor u socdaan northern kenya wajeer keliya xumaaha kenyada kalena hoos u socota wajeer county inta hadda lagu eedeeye loo maleeyay twenty twenty four inay h i v ay qabto waxaa waaye todoba boqol lixtan iyo sideed qof hadda intaan gacanta ku hayno daawada qaato waa ilaa iyo saddex boqol iyo konton marka tiro ilaa saddex boqol iyo gogo ee weli aan daawo aan qaadanayn oo loo malaynaya inay cudurka la nool yihiin oo magaalada ku jiraan waxyaala badan aan u sababe waxaad moodaa hadda bishaan soo dhaafnay may june ilaa iyo calaabil labay toban qof saddex toban qof ee h i v laga helaa wajia county sanadkii markay ugu yartahay ilaa siddeetan sagaashan ilaa boqol qof ee h i v laga helaa wajia county tiraduna way sii kordhaysaa doctor sacdiya maareeyaha mashruuca h i v-ga ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa iftiiminaysa dadka ugu badan ee u nugul amaba halista ugu jira xanuunkan wuxuu ku badan yahay kooxo gaar ah kooxahaas gaarkoodna lix magaalo ah ugu muhiimsan tusaale lixda magaalo haddaan kuu sheego waa muqdisho kismaayo berbera boosaaso garowe iyo hargeysa lixdaas magaalood marka laga soo tago oo kooxahaas gaarkood oo khatartale ay kusii badan yihiin marka kooxahaas marka waa laba kooxood ee haweenka jirkooda wax ku bedasho markaan fiirin nisbada uu ku yaha waa boqolkiiba saddex dhibic shan dadka daroogada la isku mudo isticmaalan wuxuu ku yaha boqolkiiba saddex dhibic afar ayaga naftarkooda way sii kala daran yihiin tusaale ahaan dadka daroogada isticmaaloo kale muqdisho keligeed markii gooni loo fiiriyo ayaga h i v wuxuu ku yahay boqolkiiba toddoba dhibic toddoba ama boqolkiiba sideed soo marka waa garan kartaa dhibaatada uu leeyahay haweenka jirkooda wax ku bedesho ayaga naftarkooda waxaa ugu sii daran berbera marka saas waay waxaa jira koox saddexaad oo ka sii ballaaran labadan waa dadka isguursanaya ma jiro amaba waxaa aad u yar baaritaanka ay raalliga isaga yihiin lamaanaha nolosha wadaagaya marka laga soo tago guurka shaaca ah waxaa dalka muddooyinkii dambe aad ugu soo batay guurka khudbasirada loo yaqaano kaas oo ay dhakhaatiirtu sheegayaan in uu halis kale xambaarsan yahay baaritaanka guurka ka hor wuxuu si weyn u dhimi karaa faafidda fayraska waatan doctor sacdiya hadda waxaa u malaysaa dadka inay soo fahmayaan inay isbaaraan laakiin waxa isbaaraya waa wax aad u yar mararka qaarkood waxaa arkaysaa dad h i v-ga maqlay yaqaano wax ka fahamsan oo aa weydiinaysa markaa weydiisa hebel iyo heblaay waa isguursan rabteen ma isbaarteen markaas kadib kusoo baraarugaya soo macnaheeda waxaa idinka xataa inaa wacyigelintaas qayb ka qaadataan waa oo barnaamijyo laga sameeyo oo dadka lagu dhiirigeliya markay isguursanayaan inay isbaaraan laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin nasiib wanaag hadda waa soo bilbilaabato waa arkaysaa dhalinyaro inay isguursadaan rabaan oo xarumihii imaanayo h i v inay iska baaraan soo raadsanaayo laakiin aaday u yartahay iyada oo laba iyo labaatan goobood oo lagu baarayo h i v ay ku fidsan yihiin dalka oo dhan haddana waxaa yar dadka iskood u taga goobahaasi inta badan waxaa baarista mara bukaanada looga shakiyo iyo kuwa qalliinada gelaya si gaara waxaa loo baaraa haweenka uurka leh ee ku xiran isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku taallo xarun lagu daryeelo dadka fayraska la nool xog aan helnay ayaa muujinaysa in laga soo bilaabo bishii janaayo ee sanadkan ilaa luuliyo ee isla sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka isbitaalka banaadir lagu baaray dad ay tiradoodu gaarayso lix iyo toban kun sagaal boqol konton iyo sagaal qof waxaa xanuunka laga helay boqol iyo toban qof dadka isbitaalka banaadir lagu baaray in yar mooye waa hooyooyin uur leh xarunta la tacaalidda h i v ee isbitaalka oo keliya waxaa ku xiran oo dawo ka qaata kun iyo laba boqol iyo sideed qof maxamed waxaa xanuunka h i v idis laga helay bartamihii sagaashamaadkii welina wuu nool yahay wuxuu ila wadaagay khibraddiisa la xiriirta xanuunkan
waa mahadsan tahay jacfar aniga magaceyga maxamed waaye aniga xanuunkan h i v waxaan la noolahay muddo labaatan iyo shan sano ah sanadkii labaatan iyo lixaadan galaaya xanuunkan waxaan intaas ula noolahay waxaan xanuunka makale igu sheegay muddo laba sano kadib daawada hore ka bilaabay oo waxaan joogay east african joogay oo aan daawada sida ugu dhaqsiyaha badan aan ka bilaabay markii labada kun iyo lixdii aan xamar kusoo noqdayna xarunta oo ugu horeysay oo soomaaliya qaybteeda muxuu ahaa koonfurta laga furay magaalada marka ayaa waxaan ka ahaa nambarka sideedaad daawada hadda meel walboon tago nairobiaan tagaa hadda aan dhakhtarka u tagaa dhiikar iyo sokor iyo waxbaan leeyahay daawadeeda sida friigan ayaan u helaa nadwaaga xagga ka jiro oo kenya ka jiro neef hagl dhahayna bartanoshibaa la ahay sheekada maxamed waa mid ka turjumaysa adkaysi marka laga reebo takoorka iyo faquuqa uu shakhsi ahaan u soo joogay waxa uu sidoo kale goobjoog u ahaa dhacdooyin tiiraanya leh oo ay dadka xanuunka la nool kula kulmeen goobo ay waajib ahayd in ay daryeelka helaan hadda hooyo foolanaysa ama la qalaayo haddii ay isbitaal tagto oo h i b lagu ogaado lama qalaayo xataa lama foorsiina haddee caadog dhalayso takoorka ugu xun waa kaas haddii adiga maanta lugtaa jabto ama ber iyo wax raba in lagu geliyo laguma gelinayo laguma shaqaynayo hadda ka hor labadaoanka isbitaal aan rabin inaan magaciisa sheego inta gabar qaleen ee banaanka soo dhigeen habeenimo lix saca aniga maxamed ah inta gaarigayga qaatay ka soo qaaday iyo dhakhtar isbitaal banaadir ila joogo iyo doctorsaluulo waagaas nala joogtay ila caawiyaan oo gabadhii oksijiintii lagu xiro labada kun iyo labaataniyo saddexdii jacfar lix qofood ayaa waxay nooga dhimatay mishiinka dialisiska keliyaha lagu dhaqo aa loo soo diiday hadda bishii hadda u dambeysay labaatan iyo labadii bisha hadda oo agoostada dhammaatay wiil ayaa oksijiin nooga dhintay isbitaal oo mashiinka kalyahana loo diiday oksijiinna oksijiintiisina ee aad u hooseysay faquuqu kuma koobna oo keliya dadka waaweyn ee xanuunsan hase yeeshee waxa uu u gudbaa carruurtooda oo laga yaabo in qaarkood ay caafimaad qabaan
ilmaha iskoolka looma ogolo dugsiyada qur-aanka waa laga soo burinaya waxaa kaloo iyadana xusid mudan in dhallinyaro oo iyaga hadda kahor meediyaha aan ka wada hadalnay in masaajidadii salaada xataa looga baxay xuquuqa heerkaasuu maraya hadda laba qofood oo caddeemooda aan hayna warqadii dialysiska ay ugu baahnaayeen oo loo soo diidaa nala joogo ceebaynta iyo cambaaraynta la xiriirta h i v idska waa mid weli ku xoogan soomaaliya taasoo keenta faquuq aan loo baahnayn oo dadka xanuunka la nool uga yimaada bulshada ay ku dhex nool yihiin axmed maxamed jimcaale waa guddoomiyaha guddiga ka hortagga h i v ee soomaaliya wuxuu iftiiminayaa caqabado kale oo ay la kulmaan dadka la nool h i v masalan hadda example waxyaale aan la yaabo waxaa ka mid ah qof xanuunkii lanool dhuxul bodaaya ayaa waxaad in markii la ogaaday ninkaan inuu xanuunkii lanoolyahay in dhuxushiisa laga kala cararo adi hadda waa garan kartaa dhuxul oo dab lagu shidaayo jeermi lagu soo mari karaa intarativirus ama jeermi kalama soo mari dab la gelinayo oo dab lagu shidaayo doctor sacdiyo oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka soomaaliya ahna maareeyaha mashruuca h i v-ga ee dalka oo dhan ayaa qiraysa barsooca lagula kaco dadka laga helay h i v ids takoorka wuu jiraa aaduu u jiraa laakiin waxaa aaminsanaha wuu soo yaraanaya marka takoorka wuu kala yahay adi hadda waxaa bulshada keliga takoorka dhexdiisa ka jiraa ka hadlaysaa mararka qaarkood waxaa dhici karto xarumaha caafimaadka inay takoor kala kulmaan ugu gaar ahaan xarumaha oo caafimaadkao gaarka loo leeyahay laakiin waxaasoo dhan alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda way soo hagaagayaan oo tusaale xarumaha caafimaadka oo babliga ma kala kulmaan badanaa takoor xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay qaar ka mid ah waa kala kulmaan takoor qaarna kalama kulmaan oo sabab waxaa badanayo tababaradii iyo adeegyadii la xiriiray in la yareeyo takoorka h i v-ga ka dhanka ah marka waa jiraa xataa adi waxaa ka hadlaysaa ilmo h i v qabo oo iskuol dhigtay in la takooree mararka qaarkood waxaa dhici karto ilmahan inay hooyadood h i v qabto ayaga aysan qabin h i v haddana mararka qaarkood xaafadda iyo iskuolka iyo takoor ay kula kulmaan cunugiibaba qabin oo la dhaho bas hooyadiisa h i v qabta marka takoorka wuu jiraa arin la inkiri kara ma aha lakiin waxaa howl badan ka geysta ayadane guddiga kahortagga idiska iyo dallada dadka h i v-ga la nool ay ku midaysan yihiin saraakiisha caafimaadka iyo dallada dadka la nool h i v-ga ayaa ila wadaagay shakhsiyaad badan oo la nool h i v-ga kuwaas oo ay ku jiraan mas-uuliyiin dowladeed dadbaraha bulshada caanka ah iyo dad inta badan soomaalidu ay garanayaan laakiin waxa ay ka gaabsadeen in ay magac dhabaan iyaga oo sheegay in ay si adag u dhowrayaan xogta bukaanka taasoo sharci ah dadkaasi ayaa doortay in ay isqariyaan si ay u xafidaan maqaamkooda iyaga oo ka cabsi qaba haddii la ogaado in ay masabkooda waayaan ceebayn iyo takoorna la kulmaan waa kan maxamed oo muddo shan iyo labaatan sana ah la nool h i v kana tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa dallada dadka xanuunka qaba dadka soomaalida waxay umalaya dad gooni inuu xanuunka h i v ku dhaco xanuunkaneeto dad madax ahna way qabaan culamaudiinna way qabaan arday way qabaan dhakhaatiiraa qabto weriyaal qaar ka mid ahaa qabaan dad dowladda u shaqeeyaa ku jiro marka bulshada intaasay ka kooban yihiin maxamed waxaan weydiiyey in aan magaciisa iyo codkiisaba qarin karo haddii uu sidaa doorto si dhiiranaan leh ayuu ii yidhi ma ahinin isqariya waxaanan bulshada xanuunka la nool ku dhiirigeliyaa in ay go'aankayga oo kale qaataan si loo yareeyo anfariirka ay dadku ka qabaan h i v-ga iyo dadka laga helo waxa uu ka warramayaa sababta ay qaybaha uu carabaabay u doorbideen in aan la aqoonsan dadkii haddii ay sheegtaan shaqadoodiiyaa laga cerinayaa for example haddii ninka oo agaasimaha ah oo wasaarad joogo sidoo kale isna shaqadaa laga soo celinayaa sababto waxyaabahaasoo dhan waan aragnay waxaan ku aragnay wasaarad shaqadii iyo shaqaalaha hadda ka hor gabar daawada qaadanaysaa laga soo buriyey waxaa kaloo xusid mudan dhallinyaro askar ah oo ciidan ku jiro ayaa iyagana sidoo kale lasoo ceediyey dadka laga soo hadlay ee isqarinaya waxa ay ku baraarugsan yihiin muhiimadda ay qaadashada dawada h i v-gu u leedahay caafimaadka qofka sidaa daraaddeedna waxaa loogu dusiyaa si hoose waa kan axmed maxamed jimcaale guddoomiyaha guddiga ka hortagga h i v ids way jiraan dad oo xanuunkii dhanaan allaana isla qarinayaan kala shiixayaan mujtamaca oo diidayaan inay sentarkii tagaan oo lagu arko waxaa jira marka dalad oo annaga komishanka aan samaynay oo xanuunka dadka dhanaan ay ku midaysan yihiin maaragtay kun iyo toddoba boqol iyo wax ka badan oo rag iyo haween iyo caruurba ay ka kooban yihiin marka daladaas marka waxaa ka mid ah dad xanuunkii dhanaan oo laakiin dad fircoon ahoo wax dhan kastoo maaragtay maaragtay ay u baahan yihiin dadka xanuunka lamaan gacan fiican ka geysto marka waxay sameeyaan dadka xanuunka lamaan oo shiixayo sentarka aan tegaynin ayagaa daawada u soo qaado gurigooda ugu geeyo maxamed waxa uu ka mid yahay hoggaanka dalladda uu jaamac ka warramayo wuxuuna xusayaa qaabka ay dawada dadkaasi u gaarsiiyaan dadka isqariya oo madaxda ahna deliverya daawada loogu geeyaa meeshooday ku helaan laakiin waxay ku qasban yihiin lix bilood kastaba inay mar yimaadaan si dhiiga viral loadka loogu qaado oo loo kontrolo daawadan waa u shaqaysay marka tiimka oo isqariya oo madaxda ahna hadda bahasha waa loo deliver garayna qofka haddii uu daawada cunayo si kastaan u siinaa madax saraakiilaan siinaa jeebka u gelinaa sida ay saraakiisha caafimaadku xaqiijinayaan halista weyn ee dhinaca faafista cudurka ah ayaa ka timaada dadka isqarinaya gaar ahaan qaarka aan dawada qaadan kuwaas oo bulshada ugu xisaabsan dad caafimaad qaba laakiin halis caafimaad guntiga ku sita sida ay doctor sacdiya cabdisamed cabdulaahi maareeyaha mashruuca h i v-ga ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya sheegayso marka laga soo tago in qofku nolol caafimaad leh uu sii noolaan karo haddii uu daawada qaato qaadashada dawadu waxa ay hoos u dhigtaa sidoo kale fursadda uu qofku ku gudbin karo xanuunka
qofka qofkana way caawinaysaa bulshadana way caawinaysaa daawadiisa markuu qaatana qofka ilaahay amarkiisa wuxuuba gaaraya muddo lix bilood gudihiisa inuu viruskiisa u noqdo macnaha wax oo markii dhiig laga qaada aan lasoo qaban karin intaas waxaa usii dheer qofka markuu daawada si fiican u qaata bulshadana caafimaad ay u tahay sababto waxaa yaraanaysa bulshada inuu h i v usii gudbo sababto dadka daawada si fiican u qaato janiska h i v ku gudbiyaan aaday u yartaa mar walba dadka h i v-ga la nool ma aha dhibanayaasha mararka qaar iyaga ayaa noqda kuwa dhibka geysta barnaamijka galka ayaa la kulmay gabdho xanuunka la nool oo sheegaya in lamaanahoodu uu markii ay isguursanayeen u qariyey xanuunka si ula kac ahna ugu gudbiyey sidoo kale waxaan la sheekaystay rag eed midaas la mid ah u jeedinaya dumar ay guursadeen axmed maxamed jimcaale guddoomiyaha guddiga ka hortagga h i v soomaaliya waxa uu ka marakacayaa in ay iyagu la kulmaan kaysas noocana dadkeena maaragtii oo soomaaliyeed kuma wacay gashana inta badan marka ay isguursanayaan inay sentarada caafimaadka tagaan oo firiiga ah oo lacagla'aanta lagu baarayo talada la siinayo inay iska baaraan h i v-ga lamaanaha isguursanaya marka taas waxay faa'iido u tahay labadii lamaano way is ogaanayaan haddii ay labadoodii fiyan yihiin hawshooda guurkay sii wadanayaan marka dhibka wuxuu ka dhacaa dad isguursado oo aan meeshii tegin isbaarin hadhowti markii dambe markii qofkood ama xanuunkii qof usbax ama eegi labadood inay is-eedheedaan intaa waxaa dheer xog ay nala wadaageen dadka gacanta ku haya faylka dadka xanuunka la nool islamarkaana dawada siiya taas oo sheegaysa in dhallinyarada oo rag iyo dumar bale iyaga oo labisan ay habeenkii u tamashle tagaan goobaha ay dhallinyaradu ku caweeyaan sida xeebta lido inkasta oo ay u badan tahay haddana taas micnaheeda ma aha in ay la haasaawayaan dad caafimaad qaba si ay xanuunka ugu tallaalaan waxa ay helaan wacyigelin iyo digniin isla socdaa maxamed oo aad horay codkiisa u soo maqasheen waxa uu h i v la nool yahay ku dhowaad lix iyo labaatan sano waana xubin u dhaqdhaqaaqa dalladda dadka la nool xanuunkan waxa uu sheegayaa in soomaaliya aanu ka jirin sharci dembiile ka dhigaya oo ciqaabaya qofka lagu helo in uu si bareera u gudbinayay xanuunkan waxawaaye sharcigaa laga soo saara annaga waxawaaye sharciga h i v-ga ah ma qabno haddii sharciga la qabi lahaa sharcigaas aan qabi lahayn dad badan waxma gudbiyeen aalanka qof xaasid ahna lagama waynayo laakiin marka social mediaha lakukaayo waa la socotaayo waxyaabaha sometimes soomaalidu ay kusoo gudbiyaan laakiin dad gudbiyo way jiraan iyagoo qabo ceebaynta la xiriirta h i v aids ee soomaaliya waxay gaarsiisan tahay heer sare guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa mar sii horreysay ka dhawaajiyey tiro aan fariir leh oo uu sheegay in ay ka mid ahaayeen shaqaalaha fayadhowrka gobolka kuwaas oo fayraska laga helay maxamed ayaa dhaleeceeyey hadalka guddoomiyaha waxa uu sheegay in ay sharci ahaan xaaraan tahay in qof lagu qasbo baaritaanka h i v-ga sidoo kalena ay xeerka ka baxsan tahay in qof uu shaqadiisa ku waayo xanuunka oo laga helay aawadii soddon iyo lix qofood ayaan ka helnay dheefaye dhowrka waxaa kaloo caddeyn aan u haynaa agaasinka caafimaadka gobolka banaadir saddex qofoodaa laga helay saddexda qofood oo laga helay way jiraan
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari toddobaha dolba barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o eda dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m-ka hal iba lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay kooxa kala matalayay saddexda xero iyo degmada dhadhaab ayaa lagu soo gebagabeeyey gudaha dhadhaab ee ismaamulka gaarisa sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aan haysan ilo dhaqaalo oo ka baxsan gargaarka iyo hay-adaha bixiyaan oo sheegay inaysan ku filneyn kaalmada la siiyo qaxootiga kama marna xubintii shakhsiga uu toddobaadka marti noogu yahay shariif aadan cabdulle oo ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga oo aan ka waraysanay doorka ay ku leeyihiin wada noolaanshiyaha bulshooyinka ku nool xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaam axmed sboortiska ayaa kaalin xoog leh ku leh isdhexgalka dhallinyarada kala qoomiyadaha ah ee ku nool kaamka dhadhaab iyadoo tartamada iyo garoomada lagu ciyaaro ay noqotay masraxa keliya ee jiedasha qaxootiga loogu gudbiyo fariimaha nabadda si loo helo jiil ka badbaada isticmaalka maandooriyaha tahriibka iyo falalka lidkuka ah amniga haddaba toddobaadkan tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay saddexda xero iyo degmada dhadhaab ayaa lagu soo gebagabeeyey gudaha kaamka dhadhaab iyadoo tartankaasina ay ku guulaysteen wiilasha ku cayaarayay magaca xerada dhagaxley tartankaasi uu xambaarsanaa fariin wacyigelin ah oo tahriibka loogu hortegayo ayaa cayaartii kaba dambaysta aheed waxaa ku tartamay kooxda dhadhaab iyo dhagaxley axmed bele tuse waa macalinka tartanka ku guulaystay waxaan ka waraysanay waxay uga dhigan tahay guushaasi ay gaareen kooxdii uu hogaaminayay
niyaho guusha shalay aan gaaray mid ilaahay xaggiisa ka sugnaatay ahayd aniga bili-aadan aan ahay laakiin dadaalka aan dadaalay iyo efortka aan geliyey wuxuu ahay in guushii ciyaartooy tayale aan soo xushay inkastoo maamulka aan ku cusbaay laakiin ciyaartooy tayale ayaan xulay oo dhagaxliga ka mid ah si dhisbiliin leh ixtiraam lah oo haddee ciyaartooy meel kasta ka dhisan qofkana ciyaartooydiis haddii dhisbiliin ay leedahay guushu way u dhowdahay marka maasha allah guushan waxaa guul aan la riyaaqnay hor tartamada aan soo marnay waxay ahayd xagardheer oo tiimka ugu adkaay ahaa ayaan horta aan ka soo reynay anagoo hal iyo ibirka ka soo reynay waxaa noogu xigay ifo iyo waxaa uda ciyaaray dhadhaab dhadhaab ayaa soo badisay ayadana wanil ku soo badisay ana ugu dambeyntii if dhadhaab ayaan ka guulaystay kulley dhadhaab markii lagu dhahaa waa kulley degmo waay degmadaasna waa degmo weyn oo sabot kasta si any kind of sabot ay heleen laakiin ani sabot mahasi xitaa transabotka aniga oo nin qaxooti ah jeebkii ka bixiyey dhallinyaradii ayaa haddana kii labaad i taageertay maasha allah marka waxaa waaya dadkaasna dad gaariya cadcad ku imaaday ahaayeen ayadoo saas ay tahay anin dhiirigelin ayaan qabay in waxa isboos ay tahay isbooskana ay ku xiran tahay tayada iyo qaabka aad wax usoo xulatay iyo qaabka aad ciyaartooyda u diyaarisay oo train grace waayahay axmed bile waxaa ka dhisan xerada in ka badan boqol iyo afartan iyo toddoba kooxood in ciyaartooydaas aad xulato
yo horta culeysyo badan aan kala kulmay sababto markaan xilka ku cusub tahay oo nidaam cusub aad dhisayso way adag tahay horta carqalado badana jiro iyo jalins badan waa iska jiraan laakiin waxaan kusoo xushaa horta criteria ciyaartooy lagu soo xushaa jirto aniga waan dawdaa kubadaha ay ciyaareen ciyaartooyda ciyaartooyda aan soo xushayna dadka waxay kula yaaban yihiin in nin kasta meel aan ka keenay waxaan ugu keenan waxaa waaye aniga qofka horta sports markii la dhahaa jinsiyad kuma jirto waxaa waaye jinsiyad hebelaa lagu soo xulaa lama dhaha laakiin qofka tayadiisa lagu soo xulaa in badan ayaan horta macalimiintii meesha joogtina aan la kaashtay ciyaartooygiina aan daawday ciyaartooy training buu kusoo baxaa marka ugu yaraan soddon iyo sideed ciyaartooy aan soo xulay ugu yaraan marka inta aan soo xulay haddana half of them waan roobgareeyey waxaan ugu roobgareeyey waxaa waa tayadaan ka soo xushay hadda waxaan wataa twenty eight twenty seven ciyaartooy ahaan wataa waxaan usoo xushayna waxaa waaye tayadoodan kusoo xushay iyo tababarka imise toddobaad ay qaadanayeen
muddo laba bilood ee tababarkaasaan usoo waday barashaa dhacday wiigisbarashaa ahayd waa laisbartay inkastoo ciyaartooyda halkaam ay ka wada ciyaaraan waa tahay guushan aad gaarteen wax taageero ah ma ka hesheen dowladda iyo hay-adaha samafalka wax dowlad taageero ah oo dowlad iyo hay-ad samafal aan ka helay ma lahan gaariyaasha tajaabkaygaan ka kariyey waayo ciyaartooyda aan soo xulay maanta deelalaha liigii way ka baaqdeen oo transabood la-aan ay uga baaqdeen waa dhib waa jirtaa waxa kale aan ka helay sabood dad aan ka helay waa jiraan waxaa ka mid ah guddiga sportska hore iyo oo abshir daacad abshir qorone wiil dhahay oo mareykanka jiro oo guddiga sportska ahay iyo shukrigeedi axmedow ugu dambayntii xerada waxaa ka jiro dhibaatooyin dhinaca tahriibka kusoo badanayo muqaadaraadka isticmaalkiisa oo dabcan sii xoogeysanayo dadaalkan aad wadaan ka sports ahaan maxaa rajeynaysaa inuu wax ka bedelo dhallinyarada waxay noqdeen mid tahriiba marka hadda arrintaas dadaal badan aan ka keennay sportskii aan badinay waa aragtay goroomihiisi lasoo buuxiyey salaan salas kullii waa aragtay maadaama aad adin xibin xoogli ka qaadatay dagaalkana waan wadnaa ma joogsan doono insha allah aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa macalinka xulka kubadda cagta dhagaxley oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari tartankan oo juhdi badan ay ku bixiyeen guddiyada cayaaraha ee ka dhisan xeryaha ayaa waxaa ka soo muuqday cayaartooy xirfad sare leh kuwaas oo rajo badan ka qaba in mustaqbalka ay qayb ka noqdaan cayaartooyda heerka qaran ee soomaaliya waa kan sharmaaka siciid axmed oo qayb ka ahaa kooxdii ku guulaysatay tartanka oo fariin u diraya xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda cayaaraha soomaaliya waxaan ka mid ahay ciyaartooyda ciyaartooyda xulka qaranka dhagaxley oo kula guulaystay koobkan oo xerooyinka loo qabtay afarta xero alxamdulilah walaa horta dareenkayga lama soo koobi karo dareenkayga aad iyo aad u kacsan yahay absalaanow sportus waa isdhexgal bulsho dhalinyaro kala duwanaan barnay horta absalaanow guusha aan gaarnay furaheeda waxaa lahay anaga dhammaanteen ciyaartooy da'yar oo labaatan labaatan ka hooseeya ayaan ahayn energy energy aad iyo aad u sareyna waa haynay kooxaha kalena taasaa ugu dooneen waayahay sharmaake maadaama tartanka intuu socday cayaartooy bandhig wanaagsan ay tartanka soo qayb galeen mustaqbalka maxay kula tahayna isboortiga aad ka bedeli kartaan jiilkeenan qaxootiga absalaana horta horumar horumar fiican aan rajeynayna insha allah insha allah mustaqbalka inaa dalkeena soomaaliya inaan matelno aan rajeynayna insha allah qaxootiga waxaa jooga jiil mustaqbal leh oo kubadda ku wanaagsan xiriir kubadda cagta soomaaliya waxaan ka codsanayaa inay jiilkan dahabiga indhaha ku hayaan xulka soomaaliya horta inta badana waxaa laga xushaa muqdisho gudaheeda leh dowladda waxaan ka codsan lahaa inay fiiro gaar u lahaadaan gobolada iyo xeryaha qaxootiga ah da'yar oo mustaqbal leh oo dadaalaya inay joogaan dhammaan isboortiska soomaaliyana horumar aan u rajeynaya aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa sharmaaka siciid oo ka mid ah cayaartooyda ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari inkastoo cayaarahan lagu soo afmeeray xeryaha ay ka soo qayb galeen kumanaan dadweyne ah haddana waxaa jira shakhsiyaad si weyn uga dhex muuqday inta uu tartanka socday shukri geedi oo ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhalinyarada xeryaha oo kaalin weyn ka qaadatay maalgelinta cayaaraha ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan guusha ay gaareen xeradii ay hogaaminaysay maasha allah waa mahadsan tahay walaalkay cabdisalaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay wallaahi maasha allah shalayta koob baan soo qaadna radadaanahay ree dhagaxley aniga isbootska zaaidan u taageera dhalinyarada waan maalgeliya garoomada waan tagaa maasha allah isbootska zaaidan u jeclay because dhalinyarada balwad kale maba qabaan balwadooda waxaa waaye isbootis marka waa inaan garab ku siinaa si aan oga reebna tahriibka dhibaatooyinka kufsiga dhibaatooyin yacni bulshada dhib ku ah inay ka mashquulaan isbootiskaas marka annaga guusheena ree dhagaxley ahaan in badan waan guuldarraysana laakiin shalay guulka iyo kaabkaan soo qaadnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay reer dhagaxley waan u hambalyaynaya anigun baan isku hambalyaynaya maadaama aniga reer dhagaxley kamid aan nahay marka maasha allah aad iyo aad baan wallahi hambalyadayda ugu faraxsanahay waa tahay tartanka kooxa badan ayaa ka qayb galay finaalkii waxaa si timaadeen koox matalaysa degmada dhadhaab inaad dhadhaab ka guulaysataan oo koox facweyna maxay si gaara idinkaga dhigan tahay wallahi farxad weynay iita because dhadhaabada annaga waxaan u malayaa wax yaran bay naga weyntaa u malaya because annaga soddon iyo afar sano miyaa aan degan xaradan marka dhadhaab inaa maanta dhadhaab oo magac weyn oo haddana oo loo kolay annaga qaxooti inaan ka guulaysano aad iyo aad baan ugu faraxsana maasha allah farxadayda lama soo koobi karo wallahi waxay noo tahay magac because magacan twenty twenty four kaabkan aan qaadnay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waanan maaragtaaye waa guul usoo hooyatay xaradayda maadaama aan ka raynay dad maaragtaaye dadkii aan kusoo qaxnay oo maaragtaaye nagelnasiiye nabad magangelyada yani hadda aan ku joogno na siiyey inaan hadda maanta annaga ayaga aan ka rayno maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsana maadaama la dhigay koobkaas la dhigay dhalinyarada sife looga mashquuliyo dhibaatooyinka ee ku dhaca sida hadda waa arkaysaa xaradan cabsalaan oo meeqa qof oo dhalinyaro hadda maqan oo tahriib ku maqan oo magafo uu haystaa oo intaasoo milyan lacag laga shubaaya soo marka dhalinyarada waxay u tahay entertainment waan ku mashquulinaa isbotskaan ku mashquulinaa marka isdhexgalka bulshada waaye si annaga iyo waxa isdhexgalayna localkii waa isdhexgal sida hadda anigu arko maasha allah aad iyo aad baan usoo dhawaynayaa wiilka qabtana waan u mahad celinaya ugu dambayntii shukri maadaama aad tahay qof si weyn xeradan isboortiga u garab taagan kooxdan soo guulaysatay ballanqaadka sida gaarka aad u ballan qaadaysa muxuu yahay wallahi haddana shaksi ahaan waan la hadlay wiilka koojka u eh iyo kan kabtainka u eh waan la hadlay waxaana ka codsaday in dhallinyaradii aan u sameeyo qada sharaf ma fahamtay maadaama ay soo qaadeen kaab ayna ka soo qaadeen dhadhaab waxaan rabaa qada sharaf inaan u sameeyo dhallinyaradaas aan martiqaado ee iska baashaalaan wakhti aan la qaato aan la sheekaysto sifa ay mar walbo haddii hadda aan taas u sameeyo mar walba waxay niyaddooda ku jiri sida yacni aan u dhiirigelinayo maadaama aan ahay qof mas-uul mas-uuliyad hayo oo dhallinyarada mas-uuliyaddu hayo aad iyo aad baan usoo dhaweynaya inaan waxaan rabaa dhallinyaradaas abaalmarintooda aan oga dhigo qada sharaf aan u sameeyo ay baashaalaan insha allah maalintaas anigana aan la baashaaloon la joogo aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd shukri geedi oo ka mid ah guddoomiyaasha ururada dhalinyarada oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab waa hagaag waxaan soo gaarnay qeybihi dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku u wareejiyo axmed cabdilaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay shariif aadan cabdulle oo ka mid a hogaamiyayaasha qaxootiga dhadhaab oo aan ka waraystay doorkooda hogaamineed iyo kaalinta ay ka qaataan habsame wada noolaanshaha bulshada waxaad kale oo maqli doontaan qoysaska aan haysan ilo dhaqaale oo ka baxsan gargaarka ay hay-aduhu siiyaan oo ka cabanaya inay kaafin la'dahay kaalmada bini'aadinimo ee laga siiyo xeryaha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaabi waxay leeyihiin hogaamiyaal bulsho oo iyagu soo doortaan shariif aadan cabdulle oo hogaamiye ka ah mid ka mida xaafadaha xagardheer ayaan weydiiyey doorkooda hogaamineed iyo waxyaabaha ay bulshada ka caawiyaan bulshada mar waliba wax waliba ayay isaga jilicsan tahay in xafiisyada iyo ayaga dhexdooda in lagu adeego ayaa waajib ah taasaana qabanaa wax allaale waxay u baahan yihiin oo balo xafiiskana aysa gaarsiisan karin ayaan u gaarsinaa anaka cabashadoodan geynaa baahidoodaan geynaa wax allaale waxaan kala soo kulannana ayagaan usoo gudbinaa dhinacyada arrimaha bulshada oo sida caafimaadka haddii qof xanuunsado haddii dad isdagaalaan tusaale ahaan xalinta khilaafaadka oo kale maxaad door ka qaadataan maasha allah horta waa midda nala soo naloo agmaday weye amaba nalooga talagalay marka dagaal uu dhaco namber kow balooga dhexdiisa ayaan isku daynaa inaan ku celino ka baloog liider ahaan iyo ka guddi ahaanba marka arinta hadday nala yar adkaatana shakshankaan la kaashanaa hadda hoosteena ay ka baxdo xafiisyada steshinyada laysku xiro meesha ay gaartana haddana waan ka dabagalnaa oo bulshadii iyo steshinkii ciddii joogtay amnigii dhexdooda haddana xal baan ka ridnaa dadkii iskhilaafay dhexdooda amnigiin waan kagala hadalnaa dadkii iskhilaafay dhexdoodan hal baan ka raadinaa may sidaasaan ogaga soo dhammaynaa balooga dhexdiisa noqotaa iyo xafiiska laysla tegayaaba waxyaabaha ugu badan ee bulshada khilaafaadka soo kala dhexgeliya ee bulshadu ay marwalba isku qabtaan waxaa ka mid a horta dad hadduu meeluu isla degan yahay khilaafkiisa ma dhammaado laakiinse badanaaba tuubooyinka ayaa laysku dagaalaa tuubooyinka biyaha laga cabo biyihii oo yar oo dadkii aan ku filayn ayaa keenaya in wix yara la helay laysku laayo haa waa run biyaha yaraantooda biyo hadday dhooban yihiin balabalaba hadday yihiin dagaal ma jira lahayn laakiinse biyarowga ayaa keena dagaalka iyo maangaabnida wixii laysugu samri lahaa oo aan laysugu samraynin marka biyarowga markuu jiro ilaan sanadyadan matooryadiiooan isbixinaynin biyihiioo sida la rabo dadka aysan usoo gaaraynin saacadooyinkii oo yar oo la rabo in dadka bulshada marka yarayd anta saacadoo laga dhigay ayaa hadda bulshada markay soo kordhoontayna haddana meeshii unbay ku socotaa wax saacad ahoo hadda lasoo kordhiyey maba jirtaba intii awal saacad ahoo lagu dhaansana hal saa hadday tahay hal saa bar hadday tahay intaasunba hadda ay taagan tahay marka waxaa laga yaabaa nin laba maalmood biyo uusan dhaansanin aysa gaarinba waxaasna waxaana keeni bulshada badan bulshada waxaa aada looga cawdaa inay isu turin oo dagaalku uu badan yahay oo misena aanay intay guddiga ka hoos baxaan inay station isla aadaan isdacweeyaan arrimahaas maxaa ka wacyigelisaan bulshada
wacyigelin ma yara laakiinse waxaa mar waliba aan laysku qabanaynin dadka sida awalba kor aan ku soo xusay dadku isku famil ma aha isku meelkuma aysa imaanin dabeecadii aan isfahankooda ayaaba adagba hebel bii buu helay aniga sidee baan ku waayey waa taas isu samirka meesha ka yar dadkan dad sida aan usoo sheegay buuy isku meelkuma aysan imaanin marka isu dulqaadliyada ayaa keentay badnaanta ayaana sii keentay intaa dadkiiba meesha isugu batay balooga afar boqol qoys markuu ahaa laba boqol ayaa kusoo kordoontay lix boqol buuye marka biyihiiyo xisaabtooda iska yar waxaad xustay in dadku ay ka kala imaadeen gobollo kala duwan iyo deegaano kala duwan dadka meelaha kala duwan ka yimi ma waxay keentaa isfaham la-aan haa isfahanli-i ayaa keentaa marka dadka isku meel hadda yirin hebel iyo anaka waan isnaqaanaa iyo islen khawaaniinkooda waa isku hal mabda'ooda waa isku hal hadday isku meel ay ku wada imaadeen laakiinse haddayba kala imaadeen ninba sibuu rabaa ninba siduu soo bartay buu rabaa hadda in loo meel mariyo marka kanina ma ogola oo meesha kaleeto ka yimid marka iskhilaafka kaasaa keenahaya caawimaad doonaya raba meelay degaan oo baloogyada ku biiraya doonaya dadkii kasii horreeya balooga deganaa inay caawiyaan oo dhaahana la caawiyo oo baloogii uu imaado dad cusub oo soo cararaya maxaad haddaa guddoomiyaaltiin ama aadtiin maamul ka qaadataan dadka cusub ee caawimaada raba ee kusoo biiraya baloogyada aa ka tihiin mas-uuliyiinta
waxqabadkeen waxaa weeye horta dadka wayna dulsaaran yihiin waxay awoodeen karankeena ah waan u dadaalnaa baloogyada loo galiyaa iyo cabasho masaajidaan u geynaa laakiinse qofka bilow aadmiga waxaa siin kartaa kiilada maanta kugu soo kordhoonta amaba aad haysatid laakiinse guri ma awoodid uma dhisi kartid laakiinse hase yeeshee sidaas ay tahayna dadku kala liitaa oo dadka duqoyda ah oo amase uryaanka ah ka balooga inta loo dhexgala geed iyo laba iyo waxbaa loo jajaafaa saasaa godomaar iyo waxaas amase wax alaale waxay u gaartaba loogaga dhisaa laakiinse tabar weyn hadda looma hayo qaxootigaaba iska tabar yar hase yeeshee dadkiina waaba kasii daran yahayba marka mushqaayad meelay kusoo gasha malaha qarash meel kusoo gala malaha qarashba hadduusan jirin ninka hadduusan isku filnayn adoo harsan waayo laguma soo harsado weeye goormo guri dad uu dhisi karaa marka dhanka hay-adahana guri laguma haysto bulshadiina tabarteedaba iska yar see idinla shaqeeyaan labadan jaanib ama labadan garab oo qaarna ay yihiin bulshada ka dhex shaqaynayseen qaarna ay yihiin hay-adii samafalka see idinla shaqeeyaan wada shaqaynteeda ka dhexaysa bulshada waa nooce ka hormar hay-adahana waa nooce
bulshada dee kulley horta wax allaale waxaan u keenay qaadataa dee waxa inaan lahayna ayagana waa iska arkaan laakiinse waa inaana tixgeliyaan sidaas ay tahay hay-aduna xaggeedana hay-addu de waxay haysaaba iska yarba waxay haysaaba iska yar cabashada waan u geynaa musqulaha lasiin waa lagu dhahaa musqulaha qotaan waa lagu dhihi laakiinse bixintiyaa laysku haystaa marka masquulo ma haystaan hoy ma haystaan hay-addu hadda in gabaabsi ay tahay waxba aysa haysanin ayaa laftageenaba aan aragnaa hadda aan ooga soo qaadno bulshadana ooga soo qaadno hay-adda kuma aragno marka waan u adeegnaa adeeg waan u dadaana laakiinse wax hadda hay-adda horteeda yaallo oo aan usoo qaadno hadda noo muuqdo ma laha waayadii dambe waxaa laga cabanayaa inay yaraadeen adeeg hay-aduhu siin jireen qaxootiga bal arrintaa wax iiga sheeg hay-aduhu ma hayaan adeegu yaryahay hoy noqon yahay iyo masquulo noqotaaba marka hadda aanka biyihii aaba laysku haystaa midda hadda aan kusoo calacala calacalka aan kusoo horumariyayba ay tahay marka masqulo ma jiraan sanadyadan dhowr sano masqulo lama bixin hoyna wuuba kasii daran yahay marka hay-adda waxba ma hayso kolley xilliga ilaah wax uu soo siiyo bulshada ay soo gaarsiisaba kaasi waxa uu ahaa shariif aadan cabdule hogaamiye xaafadeed ku nool xagardheer oo marti iigu ahaa xubinta shakhsiga oo qaybka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan qoysaska qaxootiga ah ee aan lahayn ilaha dhaqaale ee ka baxsan gargaarka ay hay-aduhu bixiyaan ayaa ka cabanaya inaanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo ee ay ku helaan xerada xamara dhuubo macallin oo ka mid a qaxootiga dhawaangalka ah ayaa sheegtay in inkastoo ay dhowaan heshay diiwaangelinta qaxootinimo laakiin aanay ku filayn raashinka deeqda ah ee xerada laga siiyo gaar waa helay alxamdulilah gaar hali alxamdulilah ilaakise nolol hada geega ilaa hegsheele konooli maahin nolol hada geeg unahalni malemaynana siyee lama kiila muurdo ay lama kiila bariis eh kaar lehele shanla buysama waay oo muurdo eh badarka bariidka eh may nagaday todoba kiili nagaday oo digirta may nagatay lix kiili nagaday bil iyaa ka aan laka dheey bil halahaas irsaagatima eh ilaahay dhankiisa konoolna kasta ilaahay dhankiis iyaa konoolna waay taasaa jirta makaar wal hada geega unafaga unakaxaaysan iska bedelay sadana ay undhahaana ma jirto dhib adduunya dhabna ila dhanka ilaaha ku noolna xamaro waxay sheegtay in raashinka deeqda ah ee la siiyo oo ku yar ay ku kabato kiilooyin kale oo ay siiyaan dadka iyada nolol dhaama ee xerada la degan todowber ma aamano kaarka leheloway leha inug iyo shan inug iyoonay aadiyoo la-ay kastay wal hada geega iska bedeli maleh tuutuugsika janna tutuugsa dhan adakasaaso korjiri iyo taleefan iskama sabaroyna diroyna dhib adduunya meelka shaqaysadaana male harantanga dhaha fadhiina wal una haysana male ay un doodasahe marka hadiiba laha abir arkankisto yarya markii dhata badarka dhamba adaba laha koo gemeba afhumba lakinka darooyba wal una sheeganaba male dhibkaasana haysada dhib hoog le iyaka noolna inta ka fadhiina meel hati bahana dhan meel unbalana male meel yaha ku horni leyn hortayni jir dhibkaas oo hoogas leena haysadoon qoysaska ugu liita dhinaca nolosha waa kuwa haweenka ku kaliyaystay korinta carruurtooda oo isugu jira kuwo laga dhintay iyo kuwo ay kala tageen raggii ay ubadka u dhaleen isniino kabiirow maxamed oo ah hooyo haysata carruur agoona ayaa ka hadlaysa nolosheeda xeryaha qaxootiga iyo deeqda ay hay-adaha ka hesho raashinka ma igu filin bishii haddii qaadana mana geersiinaysa wixii marka dhibaatadaasaana haysataa bishii raashinka haddii qaadana manana gaasinaayo marka afar kiilo bariistee daraad la qaadanay todoba kiilo muurdaan soo qaatay iyo todoba kiilo digiraan soo qaatay ewer waay wixii waa dhammaaday dharan dhadhaqaa ilma agoomana haystaa qarashii dooba ayaanti ka dhacaay ah ilmaha aabbahooda ka dhintay agooman waa ilmahan le dhar usoo dhadhaqa kal i aabisa oo io qaraaba kiil oo adeer i abti midna ma leh anigala i mageensana ilaahay mageynsan yahay marka dhibaatadaasaana haysataa qoysaska tiro ahaan badan waa kuwa ugu nugul marka laga hadlayo kuwa aanay kaafin deeqda laga siiyo xerada jamiilo arbow maxamed oo qoyskeedu ka kooban yahay saddex iyo toban qof ayaa ka mid ah kuwa dareemaya saamaynta ugu badan kaarka qaadanay laakiin kaarka saliidiyaana noo yaraay raashinkiina la goosaday hal goosadooba raashinka saliidiyaaba adana ruuf tobanaal dhamaylelana siiye lix kiilo ibar iyanana siiye maasha allah taas haddina aad iyo aad dhibaataan ka qabna alxamdulilah si kale an roon raashinkaana kala qaadadahayna kiilo mayle oo tobanaalo waaye mayleba qaadanay oo bariiski iyo muurdey iska jiraan
jamiilo ayaa intaa ku dartay in raashinka la siiya aanu gaarsiinin wareegga xiga ee raashinbixinta bisha kale dhinaca hoyga iyo musqushana uu culays ka haysto maya maya maya maya ma ii gaarsiiyaas waxyaas wiina eye alxamdulilah ilaahay infiyaaway ma i deersiyaas bisha haddaaba gabaabsa iyo wax yara iinka jira masquul aragahayt adaben dhowaakai maclan ee masquul maba haysano banaankana iska fadhiin miishasay guudaas la kirhiri maahanayto guryaashana aragahaytaba bacayaasha ibira baheen si qorax leh bug dhawaayte guryaasha bac la-aan leh maahinayto iska hadda iska dhisanyaa laakiin bac ma leh asheer ma leh hadda roob tif haddii hadhaha wax miil ka hoorsadoo ma leh laakiin guri jiilaaleed wey mala dhisan hay-ad malmana siin
dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha suugaanta male jacaylkuyo waa dawlad calaloo cidi lama hadlayse male jacaylkuyo waa dawlad calaloo cidi lama hadlayse cilaadee bakeena dadku igu canaanto dududaaru yeele cilaadee bakeena dadku igu canaanto dududaaru yeele caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac adiga cawalaho caafimaad ku maalo ku caweeya nabade adiga cawalaho caafimaad ku maalo ku caweeya nabade hadal caad ku jiraayo carab dalab lebay dilay iyo ciidama allo hadal caad ku jiraayo carab dalab lebay dilay iyo ciidama allo caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac hagahayaamaane anigiyo ciyowgu ku cawaysina gantalaahahad ceedda yanku cagaagubyodo cidlan weheshimuude gantalaahahad ceedda yanku cagaagubyodo cidlan weheshimuude guudahaan dhegaystayaal barnaamijka caweys ee toddobaadkan halkaas ayaan ku saaxibmeynayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayey aniga oo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaana